بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف xadiidka tobnaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ilaahay raalli ha ka noqday saxaabigii mar lasoo maray tarjamadiisa iyo taariikhdiisa mar baa lasoo sheegay markaa dib ugu noqon mayno qaala wuxuu yidhi abu hurayre qaala rasuulullaahi baa yidhi sala allahu calayhi wasalam in allaaha ilaahay baa nebigu yidhi dayibun waa mid wanaagsan dayib waxa weeye munazah can innaqaa'is waxyaalaha nuqsaantaayoo dhan tilmaamaha noocaasa ilaahay waa ka nasahan yahay dayib kamaal oo dhan buu ku sifoobay laa yaqbalu misna ma aqbalo ilaa dayiban wax wanaagsan mooyaane wax kale ma aqbalo haddaa waxaan wanaagsaneyn aad la timaadid laga aqbali maayo wax wanaagsan baa ilaahay aqbalaa salaad gelabgelabah oo aan sidii loogu talagalay ahayn iyo soon aan hagaagsanayn iyo sadaqo aan wanaagsanayn iyo wax aan wanaagsanayn lagaa yeeli maayo wey wax wanaagsan oo mufsidaad iyo muxaramaad khaali ka ah taas baa laga aqbalaya maalan waxaa la yidhi qofkii xoolo xaaraana shaqaysa markaasoo xaaraantii sadaqays waxbau dhacay waxbau ma garanaysaa xaday waxbau madax furashee balaayo qaatay ilaa hadda adduunku waa iska qasmay moogta wixiiba misna yidhi qof iska taageero qof wax iska siiya iska sadaqays dee wax dayiba maaha ilaa wixiiba meel xun bay ka soo jeedaan soo maa wax fiican maaha marka laga aqbali maayo baa lagu leeyay xaaraan wax xaaraana waxaa la yidhi qofkii xaaraan wax ka bixiya wax xaaraanaba wax ka baxshay wuxuuna ku bixinayaa daacada ilaahay xoolo xaaraana maala yidhi masaajid baan ku dhisaya ama dugsi baan ku dhisaya adugu ama meel un khayr leh bbuu ku bixiy waana xaaraan xooluu ka soo jeeda kaana kaman dahara thawa bilbow wuxuu ka dhigan yahay qof mara ku daahirinaya kaadi maraan waxuu leeyahay daahirinaya najaasadii raba inaan ka daahiro waxau biyaha uga dhigaya ku shubayana waa ma garanaysaa waa kaadi de waxba daahirmi mayaan marada waa fiicanta waxma qabto laakiin waxuu ku dhaqayaabaa wax xun ah waxyaalaha shubhadu ku jidha iyo waxaasoo dhan ma fiicna wax wanaagsan baa la sadaqaysaa ee la bixiya laa yaqbalu ilaa dayiban waxaan wanaagsanayn ilaahay ma aqbalo wa in allaaha ilaahay tacaalaa sareeye amara almu'miniina mu'miniinta wuxuu amray bimaa shaybuu amray amara ou amray bihi maagaba almursaliina mursaliinta ilaahay mu'miniinta wuxuu amray bimaa amara bihi lmursaliin mursaliinta wuxuu amray rusushii lasoo diray wixii la amray baa haddaynu mu'miniintii nahay innagana layna ka rabaa layna amray waa isku mid oo maxaa ka mid ahaa xalaasha in la cuno rusushii baa la amray innagana waa layna amray fa qaala ilaahay wuxuu yidhi tacaalaa sareeye yaa ayuha arusulu rusuley kuluu cuna min adayibaati waxyaalaha wan wanaagsan xaggooda wax ka cuna dayibaad waa xalaasha macnaha min adayibaat bimacnaa xalaal hayraha xalaasha ah wax ka cuna wacmaluu misna camal fala rusuley saalixan camalan saalixan camal wanaagsanna la imaado laba shay baa la amray rususha aayaddan dayibaad cuna wa xalaala cuquud camal wanaagsanna la imaado taas waa amarkii rususha mu'miniintii baa soo hadhay mu'miniintiina waa tan wixii la amray wa qaala ilaahay wuxuu kaloo yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow kuluu cuna idinkuna min dayibaati maa shaykiisa wanaagsan rasaqnaakum aan idinku arsaaqnay war waxaannu idin siinno oo idinku arsaaqnay kiisa wanaagsan cuna wanaagga waa maxay xalaashaa macnaha xaaraantu waxba ma aha xalaal baa la rabaa shaygu hadduu doona ha macaanaadee hadduu xaaraan yahay dayib maaha dayib maaha shayga xalaashaa haddaa mar haysatid yuusanba kula macaanaan af ahaane waa dayib xaaraantuna hadday doonto qofka haba la macaanaatee haba la macaanaatee waxa weeyaan waa khabiid waxun weeyaan masalan hadda hilibkan doofaarka oo kale gaaladu ayaga aada u isticmaalaan waa jecel yihiin markay cunayaanba u macaan yihin macaankoodaan xalaal ku noqon mayaan waa xaaraam sababtoa waa wax un weeyaan culimmadoo dhan baa waa ijmaac lama oggola sidaasaa mu'miniintiina la amra kuluu min dayibaati maa rasaqnaakum baa layidhi waxaan idinku arsaaqnay kiisa wanaagsan cuna waa wuxuu qofku shaqaysay oo xalaala oo weji wanaagsan ku soo galay waa lagu leeyahay cunnada iyo cabidda iyo waxyaalahan inaad iska bedisidna ma fiicna akhlaaqu salaf ka mid ma ahayn haddaa marti iyo kuu timaaddo iyo carruurtoo marmar biilka loo waasiciyo maalmaha cajaa'ibkaa sida maalinta caashuuraa iyo maalmaha ciiddaa iyo arrin fiican weeyaan taas laakiin adigu shaksi ahaan faakahaysi tirada inaad iskaga berisid looma baahna ma fiicna waxaas xalaashaabaa laynala rabaa uma dakara nebigu wuxuu sheegay abi hurayra hadlaya nebigu wuxuu sheegay arrajula nin buu sheegay nin ayaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam arrajul waa ninu islaamtuna waa la mid haddii sidaan laga helo ninkaasoo yudiilu dheeraynaya asafara safarka waa nin safar wanaagsan ku jira safar weliba daaca xaj buu aaday jihaad buu aaday silaturaxim qaraaba xidhiirin buu safar meel ugu galay safar buu dheereeyey ninkaasoo ashcasa basaasaysan jidhkiisu wasakh leeyahay timihiisu isku gunguntameen ilaa waa tima aan la dhaqin oo la shallayn ninkaasoo aqbara booraysan oo jidhka iyo dharka iyo boor baa kaga yaal yamuddu xaal uu taagaya ninkaasi yadayhi labadiisa gacnood buu taagaya labada gacnood buu taagaya xaggee u taagayaa ila samaay ilaa jihati sama xagga kore oo xagga ayaa jira dee haa xaggan baa gacnaha loo taaga dad baa waxay ku leeyihin xagga dee gacnaha maxaa loogu taaga dee xagga waxaa khayrkaa ka yimaada roobkaa ka yimaada naxariistaa ka timaadda malaa'igtaa ka soo degta arsaaqdaa laga soo xukumaa dee xagga khayrkao dhan baa ka yimaada aa wa fi samaa'i risqukum cirka xaggiinna xagga cirka ayaa risqigiinnu yahy iyo wamaa tuucaduuna waxa laydin yabaahay xukunkao dhan xaggaa laga soo fulinaya aa marka waxa weeyaan xaggaas u taagaya muxuu leeyahay marka ninkaani yaa rab ilaahayo waxaa isi yaa rab ilaahayo waxaa iga iga iga xijaab wal xaal buu saas ilaahay u baryanayaa madcamuhu waxa uu quutay oo cunay xaraamun uu yahay wa mashrabuhu mashruubka waxuu cabbayaana oo cabbay xaraamun xaaraamay tahay wa malbasuhu wuxuu xidhan yahay oo dharka u ah malbus xaraamun uu yahay wa qudiya haa lagu soo koriyey oo lagu soo barbaariyey yaraantiisii bil xaraam xaaraamna lagu soo biili jirayoo xaaraan uu ku soo koray waagow yaraa xataa xaaraan lagu soo koriyey marka waa yaab fa annaa sideebaa fa kayfa seebaa fa annaa kayf seebaa yustajaabu loo ajiibayaa lahu isaga waa yaabe nin wuxuu cunay iyo wuxuu cabbayo oo safarka ku wato iyo wuxuu xidhan yahay iyo wixii yaraantiisii lagu soo koriyey intuba xaaraan yihiin fa annaa yustajaabu lahu waaba su'aal bal see loo ajiibaya la ajiibi mayo wey laakiin arag qofku markuu iska basaasaysan yahay oo iska booraysan yahay oo weliba safar ku jiro oo isna yaa rabbi leeya alla baryanaya waa mararka ducada la aqbalo ninka sida kale xilliyadii waxyaalihii ducada lagu aqbali jiray meelo dhan buu kaga sifaysan yahy musaafirka ducadiisaa la aqbalaa weliba safarka u baxay waa safar wanaagsano ama xaj ama jihaad ama silatu rixm qaraaba xidhiirin waa safar fiican ilaahay baa baryanaya waa iska zaa ma garanaysaa nin iska basaasaysan oo iska liito oo iska ma garanaysaa isbihinbihinaya misna rabbi gacnaha u taagtay intaasoo arrimoodba ducada waa lagu aqbali lahaa maxaa diiday wuxuu xidhan yahay iyo wuxuu cabbayo iyo wuxuu cunayo iyo wixii lagu soo kariyey baa xaaraana xaaraanta dhibaatadeeda arag fa anaa yustajaabu lahu see loo ajiibo ma jidho wey si loo ajiiba meesha kama muuqato weeyaan waay waxaa lagu leeyahay haddaad waxaa cunaysid xalaal ka dhigtid waxaa noqonaysaa dadka ducadooda la aqbalo luqmadda xaaraantaa qofka inta qaata oo cuno calooshiisa geeya afartan beri baan waxba laga aqbalayn xaaladdaas waa culus waxaan ducaa baryanaysoo la yeeli laayahay macaasi iyo xumaan iyo waxaasaa diidan baa lagu leeyahy waxaa la yidhi nin ibraahim binu adham la dhihi jiray baa wuxuu soo maray suuqii meesha la yidhaahdo basra waa magaalo weyn basra waa garanaysa dadkii baa ku soo yaacay waa nin caanoo la yaqaanoo shiikha markaasay dhaheen yaa abaa isxaaq waa kunyadiis maa lanaa nadcuu falaa yustajaabu lana maxaa nagu dhacay ilaahay baan intaa baryaynaa waxaan baryaynaynaa ma hayne nalamada ajiibaya waxba ma hayne wuxuu yidhi qalbigiinni baa dhintay toban shay baa qalbigiinnu ku dhintay kow ilaahay baa aqoonsateen xaqiisii maydnaan gudan waa midda koowaad tan labaad waxaa sheegateen inaa rasuulka ilaahay jeceshihiin sunnadiisina waa ka tagteen calayhi salaatu wasalaam tan saddexaad qur-aankii baad akhrideen kuma camal falin qalbigaa waxaasoo dhan waa dilayaan tan afraad nicamanta ilaahay baa cunaysaan shukrigeediina la imaan maysaan waxaan cunno iyo cabitaan soo nicmo ilaahay maaha intee qof baa xanuunsan oo aan waxba halkaa marin karin yaa shukrigiina laydinkama hayo shan shaydaan waxaa dhahdeen shaydaanku cadow oo noo yahay misna maydnaan khilaafin shaydaanku waa noo cadow na waa leedihin waddadiisiina waa haysaan isaga khilaafi maysaan lix waxaa dhahdeen jannadu waa xaq una camalfali maysaan toddoba waxaa dhahdeen naartu waa xaq ka carari maysaan siddeed waxaa dhahdeen dhimashadu waa xaq u diyaargaroobi maysaan umaydnaan diyaargaroobin sagaal hurdaa ka soo toosteen markaad soo toosteen baa dadka ceebihiisii ku mashquusheen idinka ceebihiinnina waa halmaanteen toban dadkiinnii dhimanayey baa aasaysaan mana cibro qaadanaysaan maalin kasta qof baa la sii wadaa naxashku nasan mayo waka qof cibro qaadanayana ma leh tobankaa shay baa qalbiga idinka dishabi maxaa laydin aqbalaabi waxaa la yidhi xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiidta waaweyn oo diinta iyo qawaacidda islaamku ku wareegayso ayuu ka mid yahay mar mar xataa ilaahay ducada aqbaliddeeda kuwa gaalaaya oo shaydaan iyo gaal iyo waxay baryadeen in ilaahay ka yeelaa dhacda ilaahay iska ajiibo taasna waa dhacdaa intaasoo arrimoodba xadiidka inoo sheegaya rawaahu xadiidka waxaa wariyey muslimun imaamu muslim ayaa wariyey xadiidka koob iyo tobnaad can abi muxamedin waxaa laga wariyey alxasan bni caliy bni abi aalib waa ina sayid cali xasan iyo xuseen waa xasan sibdi rasuulillaahi ahaa rasuulki ilaahay sala allahu calayhi wasalame waladu waladkiis sibdi waxaa la yidhahdaa ilmahaa dhashay ilmahuu sii dhalay weladu welad baa la dhaha marka ilma ilmihiis wey weladu welad nebigaa gaba faadimow dhalay faadima bintu rasuulillaah marka xasan bay dhashay iyo xuseen iyo marka waa sibdi rasuulillahi rasuulka ilaahay ilmihiisa ilmihiisa weeyaan weliba wa rayxaanatiya ahaa nebiga udugiis rayxaana waa dee nebiga hadalkiisi baa laga qaadanaya imaamu nawowi baa hadalkaba tow ka qaatayoo nebigaa yidhi xasan iyo xuseen waa labadaydi rayxaano adduunka rayxaanka waxa la ursado oo lagu farxo oo udgoon wey ama rayxaanka risqigana waa la yidhaahdaayo dee waa wix ilaahay ku arsaaqay ilmuhu waa arsaaq radiallaahu tacaala canhu ilaahay raalli ha ka noqdee ama radiallaahu canhumaa labadaba ilaahay raalli ha ka noqdee isaga iyo aabbihiisbe waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi marka saxaabigan madiina lagu dhalay sannadkii saddexaad oo hijirada xasan iyo xuseen kee weyn xuseyn hal sano ka weyn dad baa u qaba xasan iyo xuseen inay mataana ahaayeen xasan iyo xuseen mataana ma ahayn hal sannad bay kala weynaayeen xasan baa sannad weyn xuseyn baa sannad yar nebigaa markuu dhashay dhegta kaga addimay calayhi salaatu wasalaam marka saxaabi weynoo sayidabuu ahaa xasan iyo xuseen iyo magacyadii carabtu saa ula bixi jira ma ahayn nebigaa marka u bixiya calayhi salaatu wasalaam dee nabigaa isaga ilaahayo waa jeclahay xasane ilaahayo adna jeclow aad buu u jeclaa nebigu labadan wil waay waxaa la yidhi abubakar sidiiq baa salaadda subax ka soo baxay intii nebigu dhintay ka bacdi calayhi salatu salaam dhowr beri ka bacdi sayid calina waa la socday xasan bay soo mareen oo carruur la cayaaraya abubakar baa markaas halkaa qoortaa halkaas ku soo qaaday dhabarka soo saartay qoorta markaasuu yidhi walle kani nebigu u egyahay bay yidhi inuusan caliba u ekayn biabii shabiihun binebi laysa shabiihan bicali bay yidhi shicirkaas ku dhawaaq nebiga u egyahay bay yidhi sayid cali ba uma eka waa u ahaa nin deeq badan xasankaani oo wax bixin badan ayuu ahaa waxaa la leeyahay carruurta yaryar iyo hadday meel intay u yeeraan dhahaan xasanow kaalay waxyaalahay cuncunayaanoo kale nala cun waa dee oo iska wuxuu ahaa baari oo iskala fariisan jiray oo iska cuni jiray oo saasuu ahaa saxaabi cajab badan bu ahaa dowladda ayuu qabtay aabbihiis cali ka bacdi afartan kun baa mubaayaco la gashay tiri annaga adaan ku taageersanna lix bilood buu dowladda hayy markii dambe ayaa nin wuxuu ahaa deeq badan oo dulqaad badan oo xalaal miirasho badane mucaawiya u iskaga daayey wuxuu yidhi muslimiinta intay islayn lahaayeenoo laba kooxood u kala jabi lahayn saasaa laafiicane adigu waxaa weeye la wareeg sababtaa waxa uu ogaaday haddii dagaal iyo dhibdhacaan labadan kooxood inay isku baaba'ayaan farahaw ka qaado nebigaan horey u soo sheego wuxuu yidhi wiilkaygaan waa sayid ilaahay wuxuu ku hagaajin doonaa laba jameeco oo waaweyn oo muslimiinta ah baa ilaahay dhexdooda ku hagaajin doonaayo isagaa tanaasul ka keenay dowladdii iyo wixii dhan wuxuu daayey mucaawiya u daayey wuxuu dhihi jiray baa la yidhi hadalladiisa ka mid a kun fi dunyaa bibadanika adduunka markaad joogtid adduunka waxaa ku joogtaa jirhkaada halkan qof ahaan adduunka aad joogtaa laakiin wa fil aakhirati biqalbika qalbi ahaan aakhira waa inaad jidha xagga meeshaa ka fakeraysa gurigaada rismiga markii meeshaa laguu qaada naxashka gurigii xaqiiqada ahaaba u hooyanaysaa aadaysaa halkaa qalbi ahaan u jir laakiin adduun ahaan halkaana de qof muuqdo oo adduunka jooga ahaw yaa hadalladiisay ka mid ahay carruur badan buu dhalay ilaa shan iyo toban wiil siddeed gabdhood dhowr iyo toban xadiid buu nebiga ka wariyay ilaa saddex iyo toban xadiid waa la sumeeyey sun baa u dhintay sun weliba xaas uu qabay baa la leeyahay baa nin qola inta ku soo didhay nin yaziid binu mucaawiye la yidhahdo baa wuxuu yidhi anaa ku guursan doonee dil markaasi cunnadii baa sun loogu daray waa xanuunsaday afartan beri buu jiranaa kabacdina waa dhintay gabadhii noocaasa ninkii guurka iyo xoolaha u ballan qaaday bay tidhahdee ninkii dhimay a markaasuu yidhi maya xasanba kaagamaana raalli noqon buu yidhi see baan naftayada kaaga raalli noqonnaa waa uga baxay ballamihii iyo wixii o dhan way arrimahaas oo dhan baa dhacay baa le xasankaani waa taariikhdiisa lama soo koobi karo lakin iska soo intaasaan ku dhaafaynaa waxaa waxyaalaha ka dhacay ka mid a waxaa la yidhi mid baa balaayaabaa qabrigiisii tow kor yimid bau ku dul ma garanaysaa saxarooda qabrigii sayid xasan ina sayid cali fa junna waa la waalay kii waxa weeye waa waash ilaa qofku sidiisa xurmoo leeyahy qofku haddou dhinto meel dhulka ka mida un ilaahay u qadaray in lagu aaso dee waa in lagu nabadgeliyo intaas booba dee mitirkaa labadaa mitir booba waa inu qadarkeesoo ka helaba ilahay baa ugu talagalo karaameeye in binu aadamka la aaso xoolaha iyo markay baktiyaan ama waka banaankaas iska yaalan baallada cunaya binu aadamka looguma talagelin xataa godka lagu qodayo god aan la qufan karin waa inuu yahay oo dheer oo aan urkiisu soo urayno bahalladu la bixi karin a marka dee ahlullaahi ba ahaaye weligii ilaahay buu ahaayo ma garanaysaa saxaabi jaliile kiina inkaar baa ku dhacday waaba waasheeba ilaa hadda dee hadda wixii baan la ogayn dee qof baa dhibaata ku dhacaysa adigu dee mayaa garanaysaa wixii qofkii xadgudba dhibaatoon baa ku dhacaysa adduuniya aakhira waagii dambe ninkaas waxa la yidhi waa iska qaylin jiray sida ayga isagao u qaylinaya kii qabrigiisa sidaa ku sameeyey sida aygunbu iskaga qaylin jiray waa dhintay waa la aasay kii noocaasa qabrigiisibaa misna qayladii ayagaa ka yeeraysa a bal arag xadgudubka hal qabri oo ahlullaahi buu ku xadgudbay ninkaas intaasoo dhibaataa baa ku dhacday dee qofku waxaa lagu leeyahay ilaahay muxuu yidhi alam najcali ilarda kifaatan axyaan waa amwaad soo ma war ma waanan dhulka uga dhigin mid ku filan axyaan waa amwaad iyagoo nool iyo iyagoo dhintayba dee dhulka ilahay waa ina deeqsiyey intii dhimatayna meel meeshay ka helana loo daayey inta noolna dee ku filan meelay dhisaan iyo meelay maraan iyo meelay sexdaan waa helayaan soo ma axyaan waa amwaat ilahay baa ina ku filnaysiiyeba a calaa kullin qaala wuxuu yidhi saxaabigaasi xafidtu min rasuulillaahi rasuulka ilaahay waxaan ka xafiday sala allahu calayhi wasalam hadalkan dac ka tag maa yariibuka wixii kushakikeli ku shaki geliya ka tag ilaa maa shay intii kaana aad laa yariibuka aan ku shaki gelinayn waxaa ka shakidii iskaga tag wixii aan ku shaki gelin oo aadan ka shakisnayn aad waa maxay markaa waxaa xalaasha u hubtid samee waxaa ka shakidid iska ilaali faraha ka qaad faraha ka qaad waxaa la rabaa waxaa hubtid waa xalaal miirad dadkii hore waxay dhihi jireen toddobaatan baab oo xalaala baanu ka tegi jirnay inta annagoo ka cararnayna wax inaanu shubho iyo xun wax ku jiraan aan ku dhacno a intaa toddobaatan baab oo xalaala intaa digtooni weeyaan dadkaana wixii bay iskaga duldhacayaan ma ogta waaya waxaa la yidhi nin baa wuxuu soo booqday dadka ahlulaahigaa qayb ka mid ah ninkoole ahlulaahiga weli ilaahay soo booqday gurigiisa markuu soo gaarayba wuxuu arkay wiil dhallinyaro ah oo guriga ka soo baxay oo ay ka muuqatay calaamad iskibrin waa nin iskibrinaya wuu salaama suu salaantiiba kama qaadin wiilkii salaantii waa qaadi waay ninkii soo booqday meesha isagoo yaaban ayuu gudihii galayoo wuxuu yidhi ninkii dhaafay muxuu ahay waxaa la yidhi waa wiilkii shiikh shiikhaa u socotay wiilkiisii weeye shiikhii buu u tegey wuxuu yidhi mise shiikha markuu u tegey waa ninay ka muuqata calaamad tawaaduc iyo dabeecad wanaag iyo wanaag baa ka muuqda labada nin iskumaba shabbahayaanba waa la yaaba markaas wuxuu yidhi wiilka noocaasa xaalkiisu waa maxay wuxuu yidhi waxba ha la yaabin wuxuu yidhi dhowr maalmood baan inta gaajooday shiikhii baa hadlaya baareere deriskaa waxay noo keeneen cunno cunnadana meeshay ka soo jeedday waxay ahayd dawladda xaggeeda oo bangiga ayaa laga soo qaaday dawladda oo dee isagaa wuxuu ka mid ahaa ninka deriska ah qolada dawladda bangiyada iyo meelaha ka qaata markaan cunay buu yidhi dee gaajadii dhibta iga bahday iga baahday dumar iyo waxaasaan u baahday ka bacdi ilmahaanaa meeshii ka calool galay wiilkan cunnadaa noocaasoo shubhada ahayd oo aan fiicnayn haa dee dhacaankii iyo menidii iyo dhiiggii ka ahaaday baa laga abuuray ninkan cunno xaaraana wixii laga abuuro binu aadan iyo cibaade iyo meel kasta dhib bay la gelisaa waxa adduunka qasaya moogta waa dadan hagaagsanayn haha dhibaatadun meel bay kala socotaa moogta waay marka xalaashaa lagu dadaalo waxaa la yidhi qofku mutaqiinta ka mid noqon mayo kuwa ilaahay ka cabsada ilaa uu iskaga tago waxaan dhibaato lahayn isagoo intaa ka digtoon wax dhibaato leh wax dhibaato leh baa ka digtoon tahay waa inaad iska daysa waxaan dhibaato lahayn si wax dhibaato leh aadan u gelin waay rawaahu xadiidkan waxaa wariyey atirmidiy iyo imaamu tirmidi tirmidi ayaa wariyey waa magaala tirmidadu magaaladaasaa loo nisbeeyey moxamed binu ciisa baa la dhihi jirayo a'immada waaweyn oo cilmiga xadiidka looga daydabuu ahaa nin xifdi badan buu ahaa wanasayiyu imaamu nasayna waa wariyey isaguna a'immada waaweyn oo shaaficiyada ayuu ahaa wa qaala tirmidiy wuxuu yidhi xadiisun huwa xadiidkaani xadiidun waa xadiid xadiidkaasoo xasanun wanaagsan saxiixun oo saxiixa meesha marka su-aal baa ka imaanaysa su-aasha ka imaanaysa waxaa weeye xadiidku waa xasan saxiixa arrin iskeeni ka dhab ma aha baa lagu leeyahy xasan saxiixa xasan iyo saxiix waxaa martaba sarreeya saxiixa waxaa lagu bartaa fanniga la yidhaahdo musطalaxulxadiidka axaadiidta lagu baaro kuwa daciifkaa kuwa mawduuca kuwa xasanka kuwa saxiixa waka haddaad dhahda hebel ninka la yidhaahdo zayd waana madow yahay waana cad yahay soo wax macquula miya inuu qofku hal mar madow yahay cad yahayna maya saasoo kale ka dhiganta haddaad dhahda xadiidku waana xasan saxiixa taa waa qiyaas qaaba haddii hadda xasan saxiixa haddii sidaa lagu dhaafo caadi bay kula ahaan lahayd laga yaaba caadi maaha markaas maxaa meesha loogu qoray sax baa loogu qoray waa saxan tahay sidaan waxay sax ku tahay xadiidku waa xasan culima waxay dhaheen xadiidkan martabadiisu waa xasan saxiixun culimo kalena waxay dhaheen maya xasan maahee waa ka sarreeyaaye waa saxiix martabatu sixa ayuu gaarsiisan yihi ama xasan weeye ow saxiix ama waa xasan ama waa saxiix ama xasan weeye dariiq uu ku yimid xadiidku rag laga wariye markii la fiiriyo waa xasan rag kaloo wariye haddii la fiiriyana waa saxiix intaa kaa doontaa kaga jawaabaysa maxaa intaasoo dhan loo kala duwayaa xasanka ninka wariyey dabdigiisu waa dabdi xoogaa hooseeya laakiin saxiixa ragga warinaya waa dabdiga meesha ugu sarraysay ka gaareen waa rag macnaha meesha ugu kaamilsan ka gaaray dabdiga iyo waxafididda waay sidaa un baa u qaadanaysa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam min xusni islaami lmar'i qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxa bay ka mid ahaatay tarkuhu ka tegiddiisa maa u ka tago laa yacnihi aan waxba u taraynin min xusni islaami lmar'i waa khabar soo hormaray mubtadihiina waa gadaal maray waa tarkuhu min xusni islaami lmar'i qofka islaamnimadiisa wanaaggeeday ka mid ahaatay tarkuhu iskaga tegiddiisa maa laa yacniihi waxaan maa laa yacni waxba u taraynin inuu iskaga tago waxaan waxba u anfacayna duuniya aakhiratoonna inuu iskaga tago hadalkaani waa hadal weyn marka waxaa lagu leeyahay hadalkaadu camalkaaday shaqadaadu ka mid yihi marka hadalkaada waa inaad yedhis wixii maalaayacniga hadalka ka yare qofkii maalaayacni dhex gala waxa uu ku yimaada waxuusan raalli ka ahayn waxuusan raalli ka ahayn ayaa ku yimaada xadiidkani waa min jawaamic ilkelim nebiga hadalladii kookoobnaayee la siiyey calayhi salaatu wasalaam ayuu ka mid yahi maalayacniga la iska dhaafo wey wuxuu yidhi imaamu ghazaali maalayacniga inaad ka tegtid daawadeedu waxa weeye inaad ogaatid in dhimasha kaa horrayso kelimad kastoo aa ku hadashayna lagu weydiin doono neefsigaada sankaada had marna neefta jiidayo marna soo daynayo waa ra'sumaal xoolahaada lafahoodiiyo kale ka dhiganta marka dhaqaalaysooo wax malaayacniya ha ku hadli ha sheegsheegin waaya arrimo noocaasoo tiro badan buu sheegay waxal fiican baa la yidhi qofku inuu isweydiiye kelimada aa ku hadlaysid inaad isweydiisad maxaad u tiri malayacni mayahay mise ma ahayn ma ku anfacaysaa mise ku anfici mayso a haddaad dhahdi ma ku dhibaysaa mise ku dhibi mayso haddaad ka aamustid faa'iido ma leedaha waka rag baa selafkii dhagax afka gashan jiray markaasay hadhow markay dabcaan inay hadlaan intaysan dhagaxa afka ka bixin bay fakerayaan afka ma ka bixisaa hadalku ma fiican yahay mise waa u daysaa hadduu hadal fiican kaas hadlayaan haddii kale afkay waa ka saarayaan kaasag hadduu xun yahay afkay u daynayaan bas afku waa khatar iyo carabkan iyo arrimahan ciqaabna waa soo jiidi karaa wanaagna waa soo jiidaya qofka waxaa lagu leeyahay ilaahay inuu ka jensado usan fiicnayn waxaa lagu daliil u ah qofka malayacniga iskaga mashquulsan maantoo dhan waxaan dani ugu jirin adduun iyo aakhira toonna waa dhibaato qofka ku mashquulay khatar weeyaa baa lagu leeyahy tarku maa laa yacniih waay imaamu shaafici baa yidhi saddex shay caqligay siyaadiyaan dadka saalixiintaayoo lala fadhiisto culimmadoo lala fadhiisto in la yskaga tago hadalka kan maalayacniga ah la yskaga tago qofkii doonaya baa la yidhi ilaahay qalbiga inuu u nuuriyo hadalka maalayacniga ah iska daayo faraha ka qaado maalayacnigu ma fiicna waa waxaan adna wax kuu tarayn ha dhowtiina adigii macnaha wax ku yeelaya weeyaan waay xadiidkaani waa xadiid weyn isaguna nafta sida loo xakamayn lahaa malayacniga looga ilaalin lahaa arrimahaasi kugu hanuuninaya xadiidun waa xadiid xasanun wanaagsan rawaahu waxaa wariyey atirmidiyu imaamu tirmidi iyo wakayruhu tirmidi kayrkii sida ibnu maajah oo kale haakadaa sidaa isagoo xadiidku ah sidee sida hadda aan ku soo marnay wey gadaal lagu noqo fiiri can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuululah macnaha xadiidku waa mawsuul nebiga la gaarsiiyey isagoo xadiidku mawsuulah hakadaa waa sida hadda inuu ku qoran yahay sidaasaa lagu wariyey culimmada qaar baa marka waxay ku warinayaan isagoo aan sidaan ahayn oo mursala xadiidku oo cidi go'an tahay saxaabi baa go'an iyo ama ruwaadda qayb ka mid a marka xadiidka haddii marna mursal lagu wariyo isagoo rag go'an yahay marna isagoo raggu wada xidhiiraan waxaa la hormariyaayo la qaataa midka raggu xidhiirsan yahay sidaa hadda kan innaga meeshan uu ku yaaloo kale imaamu nawowi kuu dooray xadiidkaasna waa kaas xadiidka saddex iyo toban can abi xamza waxaa laga wariyey anas ibni maalik ahaa radia allaahu tacaala canhu ilaahay raalliha ka noqde khaadimu rasuulillaahi rasuulka ilaahay khaadimii rasuulillahi rasuulka ilaahay khaadimkiisa ahaa sala allahu alay wasalam u shaqayn jiray waa la leeyahay saxaabigan horta hooyadiis waa gabar caana umu sulaym baa la dhahaa hooyadiis waxaa guursaday abudalxa ninkii la dhihi jiray abudalxa alansaari ayaa guursaday aabbihiis maalig intuu dhintay ka bacdi isagoo aan weli islaamin buu soo doonay waxay ku tidhi adiga oo kale lama diido horta nin fiican baad laakiin maxaa dhacay oo aanan kuu guursanayn dee islaam ma tihid aniguna gabar muslimadaana haddaa islaamtid meher kale kaama rabo meherkaygu waa inaad soo islaamtid waxaa la yidhaahdaa ma garan ka dhaa gabadha saxaabiyadda oo meherkeeda ka dhigtay islaamnimada waxay tidhi meherkaygu inaad soo islaamtid keliya weeyaan waa soo islaamay wuu guursaday nebigu markuu madiine yimid ayay u tagtay anaskaanna way kaxaysatay waxay ku tidhi wiilkaani waa wiil fahmo badan waagaas toban sanow jira waxay tidhi ha kuu shaqeey culammada qaarna waxay dhahn waaba ka yaraa toban sano nebi allo ha kuu khidmey wuu u shaqeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam toban sanow dambe u shaqaynayay nebigu wuxuu yidhi intaa nebiga u shaqaynayey weligey nebigu ima dhihin waxaan sameeyeyna maxaa u samaystay ima dhihin waxaan aanan samaynna maxaa u samayn weyday ima dhihin dee shay kasta wax u qabanaya sida ugu fiican nin dhug badan bu ahaa ama nebigaaba iska sabrayo haddii hadda wax isdaba maraan dee aan waxba canaananayn waaya waxaa la leeyahay nebigaa u duceeye wuxuu yidhi ilaahow maalkiisa badi carruurtiisa badi cimrigiisa dheeree dembigiisa dhaaf jannada geli intaasuu iskugu dara waagii dambe u sheekeeyey wuxuu yidhi ducadii waa lai aqbalay oo carruurta anigu aan dhalay oo dhabarkayga ka soo baxay kuwa carruurtaydu sii dhaleen iska dhaaf inta anigu aan dhalay waa boqol iyo shan iyo labaatan buu yidhi boqol iyo shan iyo labaatan oo wada raga laba gabdhood baa ku jira sida la sheegay xagga xoolaha miyaa beeraha dadku halkii sanaba mar bay midhaha ka goostaaneen anigu halkii sanaba laba jeer baan midhaha ka jirtaa buu yidhi beerta ducadii baa loo aqbalay xagga cimriga ka war waaba noogay buu yidhi saan u noolaa u noolaa waaba noogay buu yidhi waxa weeyaan xataa sayimtulxayaat noloshiiba waaba waaba daala buu yidhi hadda marka tii afraadna waa sugayaa buu yidhi saddex adduunkan ku arkay dembi dhaafka iyo jannadii xag rabbay jiraan iyana waa sugayaa buu yidhi inteeba daarihiisu gaadha sagaashan iyo sagaal sano haa sagaashan iyo sagaal sano ma yare ogow waxaa lagu leeyahay markuu qur-aanka soo akrinaya khatimo oo inta qur-aanka soo bilaabo dhammaynayo carruurta iyo reerka iyo dadkao dhan ba u yeerayaa markaas halkaa lagu wada khatimaya lagu wada ducaysanaya sagaal siddeed duulaan buu nebiga raaca calayhi salaatu wasalaam saxaabigan hadda waa saxaabi cajaa'iba anas binu maalik waagow dhimanayay waxaa ugu darnayd nin haabit la dhihi jiray haabit albunaani xerowgiisii wuxuu ku yidhi niyahow waxaan kuu dardaarmayaa xabbad tina oo timihii rasuulkaayo aan hayo markaan dhinto carabka hoostiisa ii geli ba yidhi sidii buu sameey moxamed binu siriin ninka la yidhahdana isagaa dhaqay oo meyd ahaan oo maxay timahaan yihiin xadiidkii saxiixa ayay soo garan maysaan nebigu markii xajka uu tegey timaha laga xiidhay abudalxa loo dhiibey dadkii baa timihii nebiga ku soo yaacay saxaabadii iyagoo timaha nebiga barakaysanaya markaasaa la yidhi jooga abudalxaw dadka u qayb ninna ninna dad ragga qaarna xabad xabad tinay helayeen timaha nebiga qaarna labalabay helayeen waa loo qayb timihii nebiga loo qabi calayhi salaatu wasalaam waa dhaweyto adduunka saxaafadda waxay sheegayeen idaacadahan sanna dhaweyto meel laysku jiiray oo la yidhi timihii nebiga waagaas dad intaa hayey baa magaranaysaa jooga markaasaa meeshii laysku jiira soomaaliyana nin baa keenay biyo uu yidhi timihii nebigaa la dhex geliyey oo waddanka keenay dabadaha ka yimid marka saxaabadii hadda khaalid bin weliid oo kale geesigaa garanasaan koofiyad waxuu haystay cajaa'ib oo dagaalku galaba waa guulaysan jiray timihii nebiga alay sala slam kaga jiray tusaale kaleba saxiixa qabso iyaduna waxaa ka mid a saxaabada qaar baa waxay dhaheen nebi allow maradaana si mara nebigu qabo kaasa saxaabada ku xanaaqeen waxay dhaheen halka maro oo nebiga hadiyadda loogu keenay maxaad u weydiisatay nebigana waa ogta haddii wax la weydiista waa bixiyaae war anigu dan kale kama lihi buu yidhi waxaan rabaa marada nebiga jirkiisa taabatay in kafan la iiga dhigo laygu aaso wuu haysan jiray waagi dambena waa lagu aasay nebiguna waa siiyey waa saxiix waa xadiid haa weesadii nebiga xadiidka bukhaariga iyana waa garanaysa nebiga in lagu soo kala tartamay oo qaarna xooga qaarna ay isku masaxayeen qaarna intay gaari weyday kuwo iyagu nebiga masaxday oo xoogaa helay bay ka sii masaxanayeen oyaankii ka sii qaadanaya waa bukhaariga xadiis saxiixa haa kuwaa nebigu khamiiskooda u bixiyo lagu aas ya la koobi karaa maaha oo badanta saxaabigaani marka saasuu ahaa saxaabigii ugu dembeeyey oo basra meesha la yidhaahdo ku dhinta xagga saxaabada waa isaga halkaas alguaas laba kun laba boqol siddeetan iyo lix xadiid ayuu wariyaa qaala wuxuu yidhi saxaabigaasi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam laa yu'minu axadukum midkiin ma rumayn iimaan iimaanba ma leh ama iimaan kaamila ma leh xataa yuxibba ilaahu la jeclaado liakhiihi walaalkiisa kale oo muslimkaa maa yuxibbu linafsihi naftiisa wuxuu la jecliye iimaan kaamila qofku ma leh ilaa walaalkiisa muslimkaa la jeclaado wuxuu naftiisa la jecliye yaa maxaa naftaada la jecesha waa isogta caafimaad janno awlaad wanaagsan xaasas wanaagsan yaa hanti xalaala waxaasaa la jeceshoo dhan la jeclow iimaan kaamila wax allaale waxaa naftaada la jeceshahay walaalkaa la jeclo haddaa rabtid xaasid ha noqoni a iimaankaada markaas iimaan kaamila noqonaya waxaa ka mid a iimaanka dee inaa walaalkaa la nabcaatid waxaa naftaada la necabtaha oo shar iyo balaayo iyo fitana waxaa la yidhi walaalnimadan xataa waxaaba fiican walaalnimo in laga dhiga caama walaalkaada islaamkaaba hadda ku fasirna markii hore walaalkaada bini aadamaba ka dhig xataa gaalka waa iska walaalkaa xaggee ka yaha walaal dee nebi aadan baa laga soo wada farcon bini aadan baa la wada yahay wey maxaa fiican marka gaalka la jeclow maxay inuu islaamo nebiga rumeeyo ilaahay rumeeyo tawxiidka qaato la jeclow isagana saa inaad la jeclaataa lagaa rabaa waxaa la yidhi nin baa nebiga u tegey wuxuu ku yidhi nebi allo waxaan xumaan xumaanta baan iska rabaa xumaan zino gogol dhaaf markuu hadalkaa yidhi ee ma la ii fasixi karaa hadalkaa markuu yidhi baa saxaabadii nebiga la joogay waxay damceen ninka inay wax gaarsiiyaan oo wax ku dhuftaan nebiga yidhi warukaadii ha dilinina war balkaale soo dhowow waa soo dhowaada ninkii ma jeclaan lahayd xumaan iyo zina in lagu sameeyo walaashaa wuxuu yidhi maya gabadhaada ma jeclaan lahayd in lagu sameeyo wuxuu yidhi maya xaaskaada in xumaan lagu sameeya ma jeclaan lahayd wuxuu yidhi maya adigu sidii dadkii loogu tirinayey isaguna u laa u lahaa ayuu wuxuu ku yidhi nebigu waxaa naftaada la n la n aadan la rabin dee ilaahay wuxuu nacsan yahay waa inaad nacdid walaalkaana waa inaad la jeclaatid waxaa naftaada la jecesha inta dadka iyo ehelka iyo qaraabada iyo dumarka kugu dhow haddaada xumaan la rabteen dee adiguna xumaan kale ha la rabin cid kale ay la dhasheen iyagube yaa markaasuu yidhi ilaahay baa ii bari in dumarkaba lay nacsiiyo gebigoodaba waa loo ducey waa dambow nebiga u yimi isagoo dumarkii nacay wuxuu yidhi inaan iska wareego oo iska ii fasax nebi allow sayaaxa iska maaragtay wadaad iska wareego oo hadba meel iska aada dhan aan lahayn gaara wuxuu yidhi maya aniga wareegga ummaddayda iyo sayaaxa dalxiiskooda waa jihaad fii sabiililah taa soo gal haddaa rabtid hawshaas waxay sheegaan culimmadu nin qolaha waxay ka dacwootay jiir baalkan jiirka la yidhahdoo maaragtay dhibta badan waxay dhaheen jiirkaasaa nafti noo keenay markaasaa la yidhi war jiir hadduu nafta kuu keenay dee bisad u yeedha bisad baashaan bisadda la yidhahdo soo ma taqaanaa baashaasaa ka adag war bisad u yeedha baa la yidhi guriga keen baashaas markaasuu wuxu yidhi haddaan bisadda keena waxaan ka baqayaa jiirku intuu maqlo bisadda codkeeda inuu cararo ilaa waa necabiga waa ka cararaa moogta markuu cararo deriska inuu aado dee markaas waxaan noqonayaa buu yidhi dee deriskaygii nin la jeclaaday waxaana naftayda la jeclayn waxaana naftayda la jeclayn baan deriskayga la jeclaaday marka kuma cayrin kara bay yidhi anigu bahalkan deriska a saasay dadka wanaagsan ahaayeen waay heerkaasaa dadku gaareen heer waxay gaareen dadka qaarkiis baa lagu leeyahay wayuuhiruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa naftooda intay shayga ka dooraan iyagu haba u bahnaadeene oo yidhaahdo kanaa iga mudana si kaasna yidhahdo kanaa iga mudana si ilaa kii ugu horreeyey ku soo noqdo shaygii wax ku jireen waxaa lagu leeyahay saasaa dhacday toddoba guri baa midba mid aha kan hala siiya kan hala siiya ilaa gurigii laga bilaabay lagu soo celiyey waay haddaba iskaga soco xadiidkaani waa xadiid cajaa'ib s saynu u jeedno xilligii waxaa la yidhi waxaa dhacday dagaalkii yarmuug baa raggii dhibaatadu ka soo gaadhay baa xoogaa biyaha baa mid loo geeyey sow wuxuu yidhi hebelsi hebelkii baa loo geeyey soy hebelsi ilaa waxa weeye kii ugu horreeyey lagu soo noqdo mise waa meyd kii kale waa dhintay kii kale waa dhintay ilaa biyaha mid kasta isagoo baahi adag u qaba buu wuxuu lahaa hebel hala sii hebel hala sii nafba mid midna naf laguma soo gaar rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey wa muslimun imaamu muslimna xadiidka waa wariyey xadiidkan aan ku darno can ibni mascuudin waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam laa yaxilu xalaal ma aha damu mri'in qof dhiiggiis qofkaasoo muslimin muslima ilaa biixdaa halaain saddex midkood mooyaane saddex midkood baa dhiig muslim lagu daadin karaa waaye waa arrin khatara dhiiggu waa waxyaalaha la ilaaliyey caqliga iyo sharciga in la daadiyo lama ogolo waaye waa waxa da hadda iska sakhirnaaday ilaa biixdaa halaain saddex un middood mooyaane markaas saddexdaa middood qofkii laga helo unbaa la laga fulin karaa xad oo dhiiggiisa la daadin karaa kow adfayibu kii garoobka ahaa azaani misna zinaysay garoob waa maxay rag iyo dumar waxuu doono ha noqdo garoob waa noqon karaa isagoo reer hore soo maray ayuu zinaystay maxaa lagu samaynaya zaani muxsana waa in la rajmiyo soo maa dhagax baa lagu dilayaa dee dhiiggiisi waa bannaanaaday laakiin iska dil maaha qofkaani shuruud buu leeyahy iska rejmi maaha shuruuddiisa waxaa ka mid a zaanigaas waa inuu yahay horta marka koowaad xor waa inuu baaliq yahay qaangaar waa inuu caaqil iyo caqli leeyahay misna nikaax saxiixa waa inuu awal ku soo reeraysay reer hore soo maray oo weliba la soo dhaqmoy la soo mucaamalooday intaa markuu soo marayba gogol dhaaf sameeyey markaa dhagax baa lagu dilaya ilaahu ka dhinta kaas waayo addoon iyo hadduu noqday iyo waxaas maya kaasi waa mid weliba dadka zinaysta waxaa loo sheegay ciqaab daran iyo dhibaato arrin khatara baa loo sheegay zinadu waa iska badantay a ciqaab iyo abeesooyin iyo dabaqaloocyo iyo naar baa lagu salladayaa baa lagu leeyahy zinada iska ilaaliyaa la yidhi lix arrimood bay leedahay saddex waa adduunka saddexna waa aakhiro saddexda adduunkaa qofka zinada la yimaada wejigiisa waxaa ka tagta haybadda faqrina way dhaxal siisaa cimrigiisana waa nusqaamaa arsaaqdiisuna waa nusqaantaa barakadaa ka tagta aakhiro mayaa ilaahay il carale ku fiirinaya wejigiisaa madoobaanaya kow xisaabtiisa xisaab daran baa laga dhigaya saddex silsilad naara baa xagga naarta loogu jiidaya waa arrimo wada khatara weeyaan waxyaalaha zinada khatarkay ku tahay oo oo khatarkaa waxaa ka mid a qofka zinada sameeya isagana hadha waa laga zinaa isna lagu samayn doonaa haddaan isaga lagu samayn awlaaddiisa baa zina ku dhici doontaa awlaaddiisa baa laga yaabaa in arrintaa looga aaro gogoldhaafka qofka sameeyey qisa cajaa'ib oo dhacdayna kitaabku waaba qorayaaba waay marka zinadu waa wax xun weeyaan waa wax xun oo quruna weeyaan waxaa la yidhi nin baa reer bani israa'iila baa safray xajku aaday walaalkiis buu reerkiisii iyo xaaskiisii uga tegey walaalkiibaa reerkii u soo daba maray islaantiibuu xumaan ka damcay islaantii waxay tihi war ilaahay ka yab ka cabso walaalkaana ha khayaanin xaaskiisa u nabadgeli intaa markay arrintu maraysaa shaydaan baa inta yimid oo nin iska soo dhigay ilaa shaydaanku waa balaaya waagii nebiga alayhi salatu salaam shirqoolkay u sameeyeen gaaladu waa isaga misna odays ka soo dhigay buu yidhi war islaantaan soo kuma diidin markhaanti inta raadisid markhaanti beena ku soo og waxaa dhahdaa inay zinaysatay markhaanti ku soo og dhagaxna ku dig haddaysan kaa yeelin waay waxaa ka rabtid wuxuu yidhi haddaadan samayn xumaanta aan kaa rabo zinaan markhaanti beenaan kugu soo ogaya dhagax baa lagugu dilaya waxay tihi waxaad doonti samee weligay zina anigu yeeli mayo horta hal ogow waxyaalo waxaa jira haddii lagugu khasbo aan la yeelin haddii la doono nafta ha lagaa gooyo qof baa wuxuu ku yidhi qof dil haddii kale adaa lagu dilaya weligaa ha yeelin dil miyaa dil dhaama hadduu cid dilaya adiga ha ku dila intoo adiga qaatil kaa dhigi lahaa yaa zinadaa ka mid a zinaa lagu qof baa zina lagu qabso waxa la yidhi gabadhaan ka zinayso haddii kale waa lagu dilayaa yaa ha lagu dilo ha yeelin zino saddex arrimood oo noocaasaa jira waan la yeelin gabadhi intuu markhaanti beena ku soo ogey buu dhagax la dhacay ninkii gabadhii nafti kama dhicine isagoo inay nafti ka dhacdo meelaha u qaba naf yaraa ku hadhay nin baa soo maray habeen iyadoo naf yara ku jidho iska taahayso dhagax lagala daalay gurigiisa oo ninka u qaado gurigiisa haddou geeyey gabadhii qolaa u soo gashay oo qoladii u soo gashay gabadh qurux badan bay ahayde baa misna gabadhii nafteeda ka doonay xumaan say waa diiday qoladaas markaase waxay doon hamiennimo gowracaan markaasaa gawricii baa ka khaldamayoo kii arrinta samaynayay ilmihiisii baa gawricii ku dhacay gabadhii waa badbaad waa arrin meel cajaa'ib ka socdo gabadhii waa iska tagtay xoogaa lacaga iyadoo wadata nin waxay ku timid waddada jooga oo dayn loo haysto oo tiir lagu xidhay lacagtiibay ku fakis lacagtiibay siisay dayntuu iskaga baxay kiibay israaceen lacagtii markuu iska baxshay baddaa xeebteedaa la qaado ee goor meel la iska marayo baa kiina xumaan ka doona gabadhii waa qof la itixaamayo see waa diid waxay tidhi abaal abaalkii masaasoo noqday markay isku diidday bowqolo kale oo nin taajira oo markab wata buu yidhi gabar qurux badan baa halkan joogto oo noocaase gado waa addoone addoonna maaha waa gabar xora siddeed boqol saddex boqol miyaa saddex boqol oo diinaar ayuu baxshay waxay tihi war xor baan ahay waa diiday xoog ba ula ti hameenkii markii la gaaro gacanta saa ula soo aado markaasay tihi ilaahay ka boq markaasuu nabar buu gaarsiiyo wejigayuu ku dhuftay markuu wejiga ku dhuftay baa dabayl baa inta timid markabkii iyo wixii oo dhan baddaa liqday iyadiina ilaahay waa badbaadshay waxay u caariday xagga xeebta boqor caadila bay u tagtay arrimihii iyo sheekadii o dhan bay uga sheekaysay ninkii waagii walaalkii ahay ninka wuxuu qabaa gabadhi dee waagii bayna meesha ku dhimanto dhagaxu ku dilay gabadhii meel buu dejiyadoo waxay noqotay gabarh dadka xanuunsan loo keeno oo ay caafimaadaan oo aduu qiso yaablaa meesha ka dhacday waagii dambaa waxaa ninkii xajkii wuxuu ka yimid ninkii qabay baa xajka ka yimid war gabadhii meeda gabadhii zinay la timid oo dhagax baa lagu dil walaalkii bay u tegey mise walaalkii waa indhalaaye waa kii gabadha dhagax iskala dhacay gaar baa ku dhacday markhaantigii beenta ku soo ogey waxaa iyagana ku dhacday afkiibaa waxaa ka galay xanuunkan maxaa la yidhaahdaa qofka haddii xubin uu kaga dhaco haddaan la goyn waa sii qaadaya ya taan karamiyuu aha ha xanuunkaasaa ku dhacay xanuunkaasaa ku dhacay afkiibaa xanuun kaga dhacay haggee la gooyaa meel la gooya la garano galaayaa ku dhacday wiil kaloo indhay waxaa kaloo way tageenoo waxaa ninkii indhaha lahaa ayuu kaxeeyey wuxuu isleeyahay gabadha la sheegaya ma oga inay xaaskiisi tahay oo dadka xanuunsan loo geeya awgeys markhaantidii iyo kii walaalkii ahaayo indhala iyo baa uu kaxeeyey markaasaa dhexda waxaa lagu sii maray wiil dhallinyaraayo indhala waa kii daynta laga bixiyo isna xumaanta damcay sameeyada oo ninkaa markabka ku salladay taajirkii baa loo tegey calaa kulli xaalin waa qiso dheere waxay dhaheen waa gabadhii u tageen inoo duce markaasay garatay giddigood waa garatay waxay tidhi ninkii dembigiisa qirta waa u ducaynaya markaasaa ninkii xajka ka yimid ninkii walaalkii ahay arrintoo dhan ka dambeeye wuxuu yidhi anigoo dee waxaan ka baqayaa buu yidhi walaalkay baan ka xishoonaya waxba ma sheegi karo walaalkii wuxuu yidhi sheeg waxba kuuma hayse markaasuu yidhi anigaa gabadhaan xumaan ku sameeyey nafteedaan ka doonay way diidday markhaanti beenaa meeshii keennay zinay ku markhaanti kaceen dhagax baa lagu dilay waka aduu nin kasta wixii buu sheegay aduu calaa kullin wixii o dhan waa la iska cafi nimankii waa iska caafimaadeen calaa kulli xaal waxaan weeye dhagax waxaa lagu dili karaa qof markhaanti saxa wax ku soo oogeen oo shuruuddii laga helay kan labaad wa nafsu naf weeye oo binafsi naf kale loo qisaasayo naf naf dishay weeyaan iska qisaas maaha qofka wax dilay waa inuu qaangaar yahay waa inuu caaqil yahay waa in kan la dilay uusan waalid u ahayn haddii aabbe dilo wiilkiisii loo qisaasi maayo marar badan baad gobolladeenna xataa ka dhacday dad maaragtay asal iyo farac isku aho laysku qisaasay lama ogolo lama ogolo waa inaysan kala nusqaansanayn ama islaam wada yihiin ama gaalo wada yihiin muslim iyo gaal laysku qisaasi maayo saa ula soco kii labaadna waa kaa wa taariku kii saddexaadna waa midka ka tegey lidiinihi diintiis diinta islaamka weeyaan waa nin ridoobay almufaariqu faaruqay liljamaacati jamaacada islaamka jamaacatu lmuslimiin ninka kar noqday oo ridoobay kaa weeyaan waxyaalaha lagu ridoobay waa badan yihi qalbigaa laga gaaloobaa ficilkaa laga gaaloobaa qowl baa laga gaaloobi karaa ninkii sanam u sujuuda waa ku gaaloobaya maala waxyaalaha lagu gaalo waxaa ka mid a haddii kitaab qur'aana qof ku tuura meel qashin ah qashin qub waxaa waxyaalaha lagu gaalooba ka mid a haddii rasuulka la qadfo dad waxaa jira nebiyaasha iyo caaya iyo malaa'igta iyo ilaahay iyo wax ka sheega waa khatar waxaa ka mid a qofkii abubakar sidiiq yidhaahda saxaabi ma ahayn waxaa ka mid a waxyaalaha lagu gaalooba qofkii yidhahda caaisha xumaan iyo qadaf iyo balaayo ku tuhma waa khatar marka qofka ridoobay lama dili karo ilaa laga toobad aqbalo war toobadkeen baa la leeyahy waa murtad iska dil maaha murtad murtad haddou xataa murtad yahay lama dili kara ilaa la dhaho toobadkeen saddex maalmood baa loo kaadinaya inuu toobadkeen haddou toobadkeena waa sax haddii kale markaasaa la dilaya riddadu waa khatar marka waxa hadda dad saddexdaasaa dadka dhiiggooda lagu daadin karaa waxaan la yska laynayo oo dadkii isku fidnoobeen oo dhibaatada yaa waa arrin culus weeyaan marka baaraka allah fiikum qof kastoo isilaali qabri baa kaa dambeeyey rawaahu albukhaariyu wa muslim wallahu subxaanahu wa tacaala aclam